barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinkaga imanaysa laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay waa axad bisha abrilna waa laba sanadka labada kun iyo toddobiiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiinaya jaacfar kuukaay iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobbada aannu idinkugu haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hiddaha iyo hal abuurka oo aad ku maqli doontaan maxaa dhallinyarada ku kallafa in ay heeso kala duwan qaadaan ama ay hal abuur noqdaan
markaad iigu wixiyo daakiraadda subaxdii duburkiyo habeenkii duulaan sidaanahay waxaalay dulkeena degmadaad ku
dhinacii heesaha ayaan iyaguna ka maqnayn barnaamijka dhallinyarada maanta
dalsan waa dhulkeene dagalka oo barwaaqa ah oo diriirka roobkiyo dambarsamee ku jiibsaday
sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
tirada dhimashada ayaa sii badanaysa kadib markii magaalo yar oo ku taalla koonfurta galbeed ee dalka colombiya uu ku soo dumay derbi aad u weyn oo loogu talagalay inuu xajiyo meel ay ku kulmaan webiyo aad u xoog badan derbiga ayaa soo dumay islamarkaana guryihii iyo goobihii kale adeegyada bulshada dusha kaga degay iyo isagoo oo burburiyey waxaana ilaa hadda la xaqiijiyey laba boqol iyo konton qof inay halkaasi ku dhinteen madaxweynaha dalka colombiya juan manuel santos ayaa sabtidan maanta ah ku baaqay gurmad qaran iyo inaan loo kala hadheen sidii loo caawin lahaa dadka masiibada ku habsatay derbigan ayaa soo dulaamay kadib markii deegaankaasi uu ka daayay roob mahiigaana oo aada u xoog badan
waxaa la filayaa in waddamada maraykanka iyo masar ay wada gaaraan heshiis sare u qaadaya iskaashiga la dagaalanka argagixisada maalinta isniinta ah xilligaasoo uu madaxweynaha masar cabdifataax asiisi uu booqasho ku iman doono washington kadib markii uu martiqaad ka helay dhiggiisa dalkan donald trump bayaan ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka ayaa lagu sheegay in xiriirka labada dal uu taariikh ahaan ku dhisnaa danaha dhinaca ammaanka ah uuna sidaa udubdhexaad u sii ahaan doono bayaanka ayaa ammaanay siyaasadda adag ee madaxweynaha masar ee ku qotonta la dagaalanka argagixisada waxaana lagu sheegay bayaanka in asiisi uu tallaabooyin dhiiran horey ugu qaaday arrimo badan oo xasaasi ah tan iyo markii uu madaxweyne noqday sannadkii labada kun iyo afariyo tobankii madaxweynaha masar waxa uu ka mid noqonaya saddex hogaamiye oo caraba oo toddobaadkan booqanaya dalkan maraykanka kuwaasoo martiqaad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalkan donald trump
duur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay halka aad nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee v o a waxaa haatan kusoo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad kasta maalinta axadda aad xilligan oo kale ka dhagaysataan v o a toddobaadkan waxaa muqdisho inoogu soo diyaariyey cabdiqaadir maxamed cabdule
kulanti wacan kuna soo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka idaacadda v o a toddobaadkana barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa dhallinyaro badan ayaa aada u daneeya dhegaysiga heesaha qaybaheeda kala duwan dhallinyaradan qaarkood waxayba qaadaan heesaha fanaaniinta qaarkood ayaa leh hibo hal abuur oo waxay oriyaan maasooyin shirib gabayo qaarkood wayba heesaan haddaba toddobaadka waxaa barnaamijka marti noogu ah oo nagala qaybgeli doona daahir ismaaciil aadan oo ah hal abuur da'yar arday dugsiga sare dhigta ah maxamed daahir jaamac iyo cabdulqaadir cabdi axmed oo loo yaqaan jubba oo ah abwaan da'yar oo ku nool magaalada muqdisho dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka idaacadda v o a aan ku horeeyo saa jubba goormaad ogaatay horta inaad tahay ama aada leedahay hiba halabuur waa mahadsantihiin dhammaantii idaacadda v o a iyo ustaad cabdiqaadir okay hal abuurka markay noqoto horta aniga waxaan ogaaday anigoo dugsiga dhexe jooga dhiganaya xilligaas waxaa samayn jiran barnaamijkan laga qayb ama daabuurka waxaa loo yaqaano barnaamijyo markaan soo jeedeenna meeshaas ama aan gabay ka tiran jiray ama aan meesha aan ka heesi jiray markii dambe maxaa sir kolleytu intaad wax abwaan leeyahay iyo ama fanaan leeyahay qaadaaye adig bal wax ma samayn kartaa wax ma isku dayi kartaa oo isku inaad samayso ma isku dayi kartaa markaasaan bal waxaan isku dayay bal inaan lafirkayga wax abuuro waxaan aada u xiisayn jiray dhinaca sharabkay ahayd lafteedu suugaantu waa lafteedu waan sameeyahaya laakiin aada uguma badbadneen siyaasaddeena markaa suugaantan fers waddankeena xooggiis waa siyaasad anuun badan siyaasaddan aada uma aqaano waa ka cabsadaa marka saas uma sii gangalo marka siyaasadoo la xiiseynaya darteed baa xoogaa hoos u dhigtay daahir ismaaciil goormaad ogaatay horta inaad adigu inta istaagta hadli karto
waxaan ogaaday aniga markaan marta dhammaan waa salaamaya bahda v o eeda aad iyo aad baan u mahadsannahay inaan barnaamij ugu mahadcelinaa barnaamijka inaan maanta jaanis ku helo oo aan ka soo qayb galo aniga waxaan ogaaday inaan wax wax soo saari karo oo hal abuur samayn karo oo aan abwaaniinta iyo gabayaasha aan tix raaci karo oo aan la wadaagi karo xilligaan dhiganayay dugsiga dhexe markaasna ilaa iyo hadda aan secondary ka qalin jebinayana waan waan intaas baa kusoo dhex jiraa badan halkan ardaydu iskugu timaadee fagaaraha subaxii baad isku ogaatay talow maxay ahayd tijaabadii kugu horreysay tijaabadii ugu horreysay waxay ahayd anigu waxaan galay daabuur waxaana laygu qoray gabay kabacdi markaan soo diyaarshay gabay waxaan kasoo horjeeday daabuurka kabacdi ardadii waxay aan ka helay dhiirigelin ah in aan gabay ka hadli karo ama abuuri karo ama qori karo ama wax isku beridi karo barnaamij oo aan taageeri karo macnaha gabayada aan la socon karo macnaha aan la jaan qaadi karo gabayga kuugu horreey keebuu ahaa ee maanta jeedis gabayga iigu horreey maanta aan jeediyay wuxuu ahaa gabay horta wuxuu ahaa uu tiriyey maxamed ibraahim warse maxmed raawi abwaanka weyn ahaa uu tiriyey marka waa hees iyo gabay isku hoslamaan waaye heesaas marka waxaa ka mid a wuxuu uga hadlay cilmi boodheri soomaalidu ma aaminsana cilmi boodheri macnaha inuu wax jacayl dilay oo nin caadiyo soomaaliya la yaqaan inuu yahay anaa markaas aad banada lama aaminsanin oo hadda sida loo caanbaxay soshiyaalka iyo loogu soo caanbaxay maysan jirin marka mirihii axmed maxamed ibrahim warsadar waxaa ka mid ahaa boqorka huqiya ciil hagardaama lumisow hadimada galgacalka leh cilmigu uhaydow hawraarta maansada iyo hoga tusaalaha halqabsiga jacaylkow kolley waan hubaayo howlahii adduunyada heshii aayahoodee jannadii ma hurudaa harqabow ma jiiftaa hoobaan ma gurataa habla xawrar caynihi sow kuuma heesaan wixii aad la haysaba hoo kuma yidhaahdaan adiga iyo hodan horlaahay ma isku aragteen ma isdhaafsateen hadal bal maxaan haweenkiiyo dumarkula heshiiya ugu hagar la-aadaa soobtay ku heereen hangalaha ku saareen bactigu halgaadeen haadaanku geliyeen hooskuugu riixeen haadiyo waraabuhu hilibkaaga feenteen waxaan uga habranayaa hooyaa ka dhalatay balle heegadaan dhigo iyo howlahan galo dumar lama heshiiyeen guri laguma haysteen hanti lagama dhiibeen gabay badanoo dheer buu ahaa marka markii dambe wuxuu iska dhigaya cilmibadheri inuu usoo jawaabay wuxuu leeyahay baxsanow wuxuu iska dhagan cilmi soo jawaabay baxsanow hadraawiyow boqorka ammaantow ninka ila hadlaayow ii soo hiloobow hogga iiga yeerow hambalyada isiiyow anigana warigu hobuleeya hodan iyo jacaylkeed hodan iyo jacaylkeed dan igama hayso hablo xawran ciinan wuxuu leeyahay hodan iyo jacaylkeed dan igama hayso hablo xawran ciinan waana haytaftooda ee iyur u heeso wixii aan la haystaba hoo igu yidhaahdee howl baa isugayse haye walaalowiyo de abwaan hadraawi yar baa tahay oo aad baad u xifdisay gabayadiisii waan kuu soo laaban doonaa hadraawi waxaad ka hayso heestii hooyada daqo way jirtaa soo ma aan u imaado maxamed daahir adigu de heesaad qaadaa dadka waxaad kaga duwantaa la yidhi weliba heesaad leedahay dugsigii sarna waad labisan tahay dugsi saraad dhigataa goormaad ogaatay inaad halabuur leedahay
dhammaan asxaabka waxaan ka salaamaya dhammaan shaqaalaha v o a sida qaaska noogu imaaday barnaamijka mideeda kale waxaan is ogaaday barnaamijka inaan ah, ka wadi karo inaan fanaanima noqon karo waxaa ogaaday maalin maalmaha ka mid ah oo taabuurka barnaamijka taabuurka oo ah, ligu qoray hees maalin maalmaha ka mid ah hees ah lii qoray hees ah lii qoray kadib waxaan qaaday hees oo soomaali totoos waan qaaday waxaas dhahay markaas waa wadi kartaa fanaannimo intaanan u gudbin heesaha iyo iyo iyo fanaaniintaad jeceshahay bal soomaaliya toos dadku de way wada qaadaanoo waa heestii calanka hees wadaniya hees qaran bal codkaaga haddaad kor u qayliso bal
soomaaliyey toos toos toos toos ku tiirsadaye habeenkiina taag darane taageera wadiine marka codkaas baad ku ogaatay inaad cod leedahay waan gartay fanaaniintee baa dhegaysataa adugu wallaahi waxaa dhegeysataa fanaanka allah u naxariistay maxamed suleymaan tubex iyo boqorka codka taageera iyo hadda hawayaan hadda waxaan dhegeysataa kii samatar
dee dadkii hore baa dhegaysataa fanaaniintii hoboladii waa beri marka xidigaha geeska iyo faleelteyda ba- weli baa soo gaaray hadda waxaa kii macnilaac baa iska dhegeysataa heestee ka jeceshahay maxamed suleymaan
samatar samatar samatar waxaan ka dhigtaa markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac kuula soo kacay dooqayga markaan usaan tegay jubbaan kuu soo laabto waxaa tidhi hal abuurkayga heesaha baan dhegaysan jiray fanaaniinta baan xiisayn jiray e, shiribka gooni buu kuu yahay horta fanaanin fanaankeebaad adigu ku ahaa ku dayshashadaada koobaad
Eh, waa maasanta sa okay eh, se magaciisa uga jeedo baan waxaa la yihahdaa eh, juba laigu naaneysay waxaa laigu naaneysay juba waxay ahayd ba, eh, suugaanta iyo xagga heesaha oo juba laftarkiisa aad aan u xiisayn jiro heesaha iskuulka laftarkeeda intaan juba la idhihin ba heesa ay iskuulka heesaha aan ka qaadi jiro wadaniga yaa hees oo uu juba qaado ka mid ahayd markaas oo hees magac iigu baxda bas oo juba la iigu baxsho eh, Oo, heesay taas- ahayd.
taas ahayd Een, hees oo waxay ahayd oo oo oo wadani ah oo ka hadlaysa eh, dhulka iyo wadanka iyo magaalooyinkan iyo Eh, haddaan qayb ka soo qaato waxaa ka mid ahayd eh, waxaa ka mid ah daala iyo ubaxeeda doojyada sanaa burcadda wadacallada burcadda wadacallada hees ka mid ah marka heesaasaa aad marka daawarka waxaa ka mid ahaa haa ees marka aad u xiisan jiray waa ka daad camis xafokaad waa xiisan jiray eh, maxamed salaam tubic oo kaleeto fanaaniinta hore waabad xiisan jiray horta heesoo dhan aan iska xiisaya weliba aniga haddana aadna su-aalaha suugaanta waan ku dhex jiraayo markay xataa hees cusub soo baxdaa dadka qofka inta lasoo wac la weydiiyo wax la weydiiyaan ayo xataa fasirkeeda ama heesa inaan fasiro ama in macnaheeda ama ereyada ama- ama heesa lafirkeeda marka qaarkood heesa ma siyaasada mise waa jecel jubbo si fiican u aqri markii la yihahdo lafirkeeda heesaha aad u waxaa rabaa bal fanaaniinta jubba waa noo sheegta laakiin de fanaaniin badan baa jirto horta heestee baad ugu jeceshahay dhegaysataa adugu heesaha
Een, heesnihu nolosha dadka biniaadamka jecel kama dhamaado aniga horta heesaha jecelkana aad aan u xiiseeyaa Ee, waxaa jirta hees oo markasta haddaan dhegeyso aan moodo in caawa saaxiibtay aan aqalgalino daado cali misxaf iyo faadim kaahin cabdulaahi faadim kaahin maandeeq ah waxaa qaado daado cali misxaf iyo kaahin maandeeq ayaa qaadaan faadim cabdulaahi kaahin maandeeq iyo daado cali misxaf waxaa ka mid ah marka ee, markaad diigu u wixiyo daakiraadda subaxdii duhurkiyo habeenkii duulaan sidaan ahay waxaalay dulkeena degmadaad ku nooshe naftu waxay dareentaa inagoo dalxiiso daalowaynu joogne daalowaynu joogne ku doonayaayo aniguna daraada indhii daale naftaa ku diyaare dadka taanka doortaaga kuma dirayo fa- gabadhii heesteeda inta baa nagu filan waxaa laga sheegay maxamed inaad hees leedahay heestaa maxay tahay waa hees jeceel ah oo magaceeda la dhahaa Caro- caro kuu qaadi maayo waxaa sameeyey abwaan cabshukuur xuseen xidig laxanka waxaa saaray afwaan laxanka waxaa saaray saaxiibkeyga alfanaan maxamed saki boy music waxaa tumay awkar yare codka waa aniga waxaa laga sheegay soo dhan waa dhallinyaro daadaada bal heestaa noo ciyaar cashaq baa i dhaawacay hartankaygan bixiye culeys buu i saaro calolyow i baday carow qaadi maaye anasbaaday ciilkee macaan mii caawinaysaa walaal mii ciiltiraysaa daahir heestii hooyo islahatraawi baa lahaa waxaan arkaya dila maanta oo dhan aad dul marays maxaad horta si gaara aada abwaanka weyne soomaaliyeed maxamed warsame hadraawi aada u jeclaatay waxaan ugu jeclaaday gabay uu tiriyey maxamed ibraahim warsame hadraawi badanaana maxamed ibraahim warsame hadraawi wuxuu ka hadlaa wadanka cimiladu uu habba ku sugan yahay iyo dhallinyaradu say tahay marka badanaa wuxuu sheegaa habba sida ay tahay jawigu siduu yahay oo uu dhallinyarada dareenkeeda ku cabirayo iyo wadanku siduu u kala bu- u kala ya- u kala yaalo macnaha xilligii hore hadday ahaato xilligii dambe hadday ahaato marka halkan waxaan bal ka tirinayaa hees gabay oo isagu tirshay uu kaga hadlaya dhulka dhulka soomaaliya kaga hadlay haa marka gabaygiisa waxaa ka mid ahaa adigoon cirka u bixin ama boodin leexada ama badaha waaweyn nafta aan ku biimayn baarays adoon tegin ama boon ka sheekayn barashada dalkaaga horta loo baxaayo barya laysku hawlaaba yiri wuxuu leeyahay jarmal iyo haa shaqaa kuma lihid bile waxaas dhulku baaxad sooriyo bannaan miiran weeyaan ama waa busi on ninka buu ku haysto beentaada weeyaan buu leeyahay balcad showhar shilambood barkadaha qoryooley waxaa cana bislaadee baydhaba u gaar tahay baar dheere iyo jilib baar dheere iyo jilib bixin duula laalays dhulka barisamaadkii bixin duu- wuxuu leeyahay balcad iyo balcad showhar shalambood barkadaha qoryooley waxaa cana bislaadee baydhaba u gaar tahay boosaase iyo bari bixin duula laalays biyo kulula kala bayr beeraha wajaalee lagu reebay baahida baar dheere iyo jilib waa boqol kun oo mayl wuxuu leeyahay dhulka lagu baraaree beeyadu ku taallee badar lagu abuuree lagu rida beriiskee balka lagu tallaalee nuuskiiyo babaygii barkadeen xareedii waxaa taa ka sii badan dhulka berisamaadkii beeshaanu dhaqannaa barta aynu dhaqannaa barqadhare ka joogtaa barta aynu dhaqanaa barqadhare ka joogtaa bilcilkiya baliyada xareedii ku baraysanayaan bilehe bidix midig dhan loo dayo waa beri cadcaadi soo saartay baallaha indhihii basaasow boorowa ma aragteen
heestii xasan aadan bay meel kusoo gelaysa haa hees xasan meel kusoo ma og tahay bilehe barbaarey ma og tahay barbaarey heesaha baroontumo adigoon bogga u lulin beerrey kabaabey bismillaahi saylici hana haybsantii bari batar iyo wareegtan kugu baadi soocaa ma og tahay barbaarey qalabkana badumucliyo waran iyo bilaawan kugu baadi soocaa aad baad umahadsan tahay dabcan heestii hooya lagaa sugayay inaad qaado oo kuu soo laaban doonaa jubbaan ugu wareegaya shiribkaan u imaado hal abuurkuu ka mid yahay waa hibo gooni ah deegaano gaara baad dee soomaalidu ay ku xasuusataa bal maxaad shiribkaagii naga xasuusin kartaa
Eh, waa mahadsan tahay marka la yidhaahdo saddex waal xaato jiinku taal maxaa lagu jaabi jira aad iyo aad Eh, horta mm, shirabku markay noqoto shirabka suugaan sa- halabuurkiisu iyo fudud haddana soo jiidashadiisa iyo fahamkiisa iyo waxyaabaha uu bixiyayo kaleta ay dhow yihiin marka eh, shirabada hadda kuleeto shirabada way badan yihiin oo laftirkiisa shirabka xataa inaan samayn karo horta waxaan ogaaday shirabka alla naxaas abshir bacadle ee gabayga qaadka markuu tiraa shirabka uu kusoo xiraayo kaasa wuxuu igu dhiirageliyay odhan waaba samayn kartaa shirabka laftirkaa xataa ma dhinac isku dayda shirabka maa samaysan islaahay mogta Ee, waxaa ee, saddex walxaato oo sa ku taali saddex walxaato jiim ku taali ilaa iyo alif ilaa iyo ilaa iyo aan eh, la tirshay aan tirshaa xitaa eh, sharbiyada aan sameeyey ka mid ah Ee, marka eh, aniga horta shirabka aad iisoo jiitay ee, waxayna ka mid tahay shirabka hadda qaabka loo qaado iyo nooca loo qaado qofku xiran tusaalaan kaba soo qabo alla naxariis abshir bacadle kiisoo kaleeto qaadka inaan xar waxar soo qaato haddana sida qofka loo soo kala weecan karo abwaanka alla naxariisay jabal marka uu qabiga qaata si fiican uga hadlo wuxuu ku soo xirayaa mogta qaadka roon qaraya moosa qaadka roon ka qaalyaro ka quud macan qiyaamana laysu qabsan ma micnahaasoo u leeyahay warna waaad samayn kartaa jubbo baasha shirku aad lafta dhinaca ka geli kartaa baasha ma ma dhinac ma dhinacaada ma dhinacaad ka geshi marka waxay ka mid ah waxyaabaha hadda oo shirabka igu dhaliyo inaan sameeyo ee aad marka shiribka waxaan u fahmay waa aragti markaas joogto aad ama falin ha lagu diro ama maaragtay sibay ku timaada waa wax layskugu jaabo soomaa waa hadalka soomaalidii oo xigmadaysan hadal xigmadaysan oo haddana murti ah haddana eh, nidaamkii eh, suugaanta oo in eh, ah, qaafiyadii iyo xil ilaali inay tahay oo loo ilaalihayo oo lafteeda loo maraayo haddana soo jiidasho lahoo xigmadiisu ay aad baad dhammaantiin u mahadsan tihiin waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo eh, maxamed eh, daahir eh, heesta hooyo hay
waxa weeye heesta hooyo horta hees aad iyo aad dareen qiiral u leh waaye qof kastoo bini aadana oo hooyo macaankeed dhadhishana wuu dareemi karaa macaanka ay leedahay marka wuxuu yidhi abwaanku isagoo heesaas ku luuqeynaya waxaana maqlay isagoo u socda jaamacad u dhigan jiray iyo inuu dhigan jiray maqan wallaahi buu waxaa arkay baa liya gabar ilmo sidata oo baskay la socdeen ilmihii xoogaa kaga saxarooday marka waxaa li intay nanabaysay dadna dadka dhalinyaro meeshan waxaa uf waxbay lahaayeen laakiin isagu si hooyad una u nadiifinayso ilmaheeda dhabta uga haysta u xagsanayso haa marka waxaa li meesha uu joogay wuu dhaafaaliyo u socday marka wuxuu leeyahay hooyoy la-aanta adduunyada hubaashii hameenkama baxdeenoo iftiin lama heleenoo dadku uma hayaameen xidig hawada lulato sida ahaad ma fuuleen dayax heega joogo hubka laguma tuuleen hawo laguma gaadheen cirka hirarka muuqdee hooyay adduunyadu halkay maanta joogaan adigaa u horseedee intaad hanad xambaartee haaneedka siisee horaadada jaqsiisaa habtay baan xisaab iyo tiro lagu helaynin marka aad nin hiiliyo laga baqo hashiisiyo halyay diiran dhashaabaa hooye lagu xasuustaa bileey hooye lagu xasuustaa hooye hooye lagu xasuustaa bileey markii aad nin hooloo markii aa nin hooloo gurigiisa markii uu nin hoolo dhiiggiisa habaqliyo isku soo heliyeeyo hantiisa markii aad nin hooloo gurigiisa dhiiggiisa habaqloo isku soo heleeyo hantidiisa qudhoo holac dabka hora baktiya hooyo lagu xastabile aad baad umaadsan tahay
hoylaanta adduunyada hubaashe habinkama baxdeeno iftiin lama heleeno dadku ma hayaameen sida had ma fuule dayaxwada lulato marka waxaa waay hees waxaa aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waxay ahaayeen saaxiibada nagala qaybgelaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka barnaamijka dhallinyarada idaacadda v o a oo iyagu ah dhallinyaro inta badan xiiseeya dhegaysiga heesaha soomaaliga fanaaniintii hore fanaaniintii dambe iyo abwaanada soomaaliyeed waxay kala ahaayeen cabdulqaadir cabdi axmed oo loo yaqaan jubba oo hal abuur da-yar oo ku nool magaalada muqdisho waa uu shirbaa jubba daahir ismaaciil aadan oo dugsiga sare dhigta iyo maxamed daahir jaamac oo ah hal abuur isagu si gaara u xiiseeya abwaan warsame maxamed hadraawi dhammaantiin aad baad u mahadsantihin
hagaagintaas waxaa noogu dhown barnaamijkii hibada iyo hal abuurka jacfar kukaaye ayaa stuudiyaha igu heliyay jacfarow weliba waxaa tahay xafiiska dadka sida gaarkaa nuugu riixno dhinaca suugaanta ee xadhe ee maaragtay hadday tahay gabayada iyo heesahaba aadka ugu wanaagsan waa la badan yahay jacfarow dhalinyaradaasi waxaa la sheegay dee inay dhinaca suugaanta aada u jecelyihin sidaa darteed ay u noqonayaan fanaaniin oo qaarkood dee ay heese ku luuqeynayeen maxaa inoo xiga
wallaahi hare waxaan isiriba waa heesi kartaan idinkana waxaa inoo xiga xubintii isboortiga waa kan nuur xasan bukhaari
aan ku horeynaya waxaa ka soconaya weli magaalada muqdisho ciyaaraha horyaalka kubadda cagta soomaaliya oo ay ku loolamayaan dhammaan kooxaha heerka koowaad haddaba kulamada ugu dambeeyey ee la ciyaaray iyo kuwa soo socdaba waxaan ka waraystay wariye maxamed khadar ibraahim daahir oo ka mid ah wariyayaasha ka faallooday ciyaaraha ee ku sugan magaalada muqdisho waad mahadsan tahay nurow horyaalka soomaaliya si fiican ayuu sannadan u socdaa weliba horyaalka isbeddel weyn ayaa ku yimaaday dhanka kala horeynta oo kooxda banaadir oo ambitin sanadii hore ku qaaday horyaalka soomaaliya ayaa sannadan loo arkaa inay gaabis ku socdaan waxaa banaadir ay toddobaadkan lasoo dhaafay guuldaro weyn kala kulmeen kooxda kubadda cagta hegan iyagoo hal gool eber looga badiyay inkastoo kulankaas khallaaso ay ka dhasheen haddana banaadir waa laga badiyey oo gool eber ayaa looga adkaaday weliba kulanka xiisaha badan wuxuu ahaa kooxda dekada oo sanadan dardar fiican ku socota ayaa waxay garaaceen kooxda jenyo oo maalin dhoweedna sheegtay in horyaalka soomaaliya ka baxday weliba kooxda kubadda cagta elman ayaa iyaguna natiijooyin fiican soo hooyey waxaana ay taas ka dhigtay elman in muddo dheer kadib lagu arko kooxaha ugu horeeya horyaalka soomaaliya hadda horyaalku waxa uu ku jiraa maalmihii ugu xiisaha badnaa ee dadkuna ay jeclaystaan maadaama dhanka kala horeyntu isbeddel weyn uu ku yimaaday waa gartay maxamedo marka hadda kooxda ugu cadcad ee hogaankan hayso waate
nuurow waad mahadsan tahay kooxda ugu cadcad ee sanadan horyaalka soomaaliya loo arko inay ku guulaysan karayaan waa laba kooxood inkastoo banaadir ay soo laba kaclayn karto hadda laakiin elman iyo kooxda kubadda cagta ee dekada ayaa hogaanka ku wada haya min shan iyo labaatan dhibcood inkastoo farqiga goolasha hal gool ay ku hogaaminayaan wiilasha dekada laakiin dekada iyo elman ayaa farqi isku mid a oo shan iyo labaatan dhibcood iyo shan iyo labaatan dhibcood iska leh banaadir waxay ku jirtaa booska saddexaad saddex iyo labaatan dhibcood qorsheed labaatan dhibcood heeganna sagaal iyo toban dhibcood ay ku hogaaminayaan n maxamedow jimcihii iyo sabtidii lama ciyaarin ciyaaraha horyaalka marka maxaa loo joojiyey maxay tahay sababta sababaha loo joojiyey nuur waxay tahay xulka soomaaliya hadda wuxuu u diyaar garoobayaa inuu qabto dhanka iyo sudan halkaas oo uu xulka kaga qaybgalayo tartanka sikafa jan oo ah tartan sanadla ah waxaana ka qaybgala xidigaha keliya ka ciyaara horyaalada wadankooda soomaaliya ayaana hadda xulkii diyaargaroow uu ku jiraa oo la xareeyey waxaana ay ka qaybgalayaan tartanka kaas iyagoo la ciyaaraya labays arag wadanka koonfurta sudan oo labadays arag waana kulan bugbax ah oo haddii soomaaliya labada ciyaarood natiijooyin fiican aynu kasoo hoynin waxay noqon doonaan kuwa isaga soo horaa ciyaaraha weliba horyaalka hadda wuxuu baaqnaan doonaa muddo bil ah dhanka kale haddaan dib kuu celiyo nuurow horyaalka soomaaliya hogaankiisa goolalintu sanadan waxaa wadaaga wiilal reer afrika ah cayaartooga cusub ee elman ay soo iibsatay wax weyna ka bedelay waa nin la yidhahdo niyanze ronaldo yasin oo nin reer uganda ah afar iyo toban gool buu sanadan horyaalka ka dhaliyey weliba nin kale oo la yidhahdo marcel samson oo isna kenyaan ah ayaa isaguna afar iyo toban gool horyaalka ka dhaliyo horyaalka xitaa ciyaartoogaas qaarkood waxaa la sheegayaa in xulka soomaaliya dhalasho ahaan ay raadinayaan in ciyaartooga wadamadaasu kenya iyo uganda iyo ciyaartoog kaleo afrikaana wadanka ka ciyaara in xulka uu doonayo in dhalasho ahaan uu siiyo si xulka ay u xoojiyaan ugu dambeyntii goorma ayay dib u bilaaban doonaan ciyaaraha horyaalka kubadda cagta waxaa la rajeynayaa in uu ciyaaraha horyaalka dib u bilaaban doono wixii ka dambeeya bisha abril oo xulka ayaa ilaa iyo bishan labaatankii intii laga gaarayo diyaar garow ku jiri doonaa labaatanka wixii ka dambeeyna xulku waa bixi doonaa oo wuxuu aadayaa sudan ugu dambeyn xulka horyaalku wuxuu noqon doonaa in la ciyaaro bisha may sida la rajeynayo u badan tahay aad ayuu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa maxamed khadar ibraahim daahir oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha oo ku sugan magaalada muqdisho wuxuu iga waramayey wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha horyaalka kubadda cagta soomaaliya ee ka soconaya magaalada muqdisho dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
waa hagaag nuur xasan nuur bukhaari aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinayey ciyaaraha halkaad naga dhegaysanaysaanna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo ee v o a haatanna dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaaye waa heesta dalsan codadka iskalaaji iyo yurub genyo
dagalka oo barwaaqa ah oo diriirka roobkiyo dambarsamee ku jiibsaday dambarsamee ku jiibsaday dalsan waa dhulkeene dagalka oo barwaaqa ah oo diriirka roobkiyo dambarsamee ku jiibsaday same ku jiibsaday dacalkaadeegtaba dhulka daaqi qariyow dogii guyaadiyo siman tahay dareemadu siman tahay dareemadu dacalkaadeegtaba dhulka daaqi qariyo
heestaasi dalsan iyo cododka baxsan ee cabdicasiis ciise iskalaaji iyo yurub geenyo ayaanu kusoo gebagabaynaynaa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijkii dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayey sahre ciidla nuur iyo anigoo jacfar kuukaaya waxaana dhinaca soosaarista inoo joogay bashiir abiiker intaynu idaacadda galabta dib ugu kulmayno waxaannu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
irmaanto deganasha iyo nabad deegaanka lagu yaal daymada sidooda adiguna ideeqido ishaa dojinaysaa ku daabacdila